الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal habeenkii dhaweyd kolley markaan casharka dhammaynaynay waa kooraanku inooga go-ay xadiiskana kolley waan dhammaynaye baabkii inoogu dambeeyey waan dhammaynay laqbadiisa iyo kolley ka hadalkiisa mawduucuna wuxuu ahaa oo xadiidkan kuba sharaxnaye waqtiyadii hore farda lagu dagaalamayena weeye marka qaniimo la qaybinayo ruuxii faariska ahaa ee faras ku dagaal galay kolley farasku ruuxii ku dagaalgelayay waa ka waxtar badan yahay oo xagga cadowga waxyeelkiisa iyo waxtarka uu dagaal ku leeyahay taanimka aada buu ugaba badan yahay ruuxa faraska wataana dee kharash iyo wax siyaado ah oo waraabintiisii iyo calfintiisii iyo dhaqaalayntiisiina waa hawl kaloo isaga saaran oo dee faraskiisana xaggii ugaba imanayso ruuxii isagu iska lugeynayay waxaan isaga kulfo aan saarnayn baa saaran marka taas baa waxay keentay xagga sharciga san aragnay qaniimada marka la qaybinayo faraskan in isagiina wax loo dhigo oo marka ay noqoto ruux raajira iyo ruux faris ahaa ruuxii fariska ahaa isagiiyo faraskiisa oo isku jira saddex qori ama saddex nasiib buu qaadan ruuxii isagu keligii ahaa ee laku dagaalamayeyna nasiib buu yeelanaya marka laba sahmi wuxuu ku yeelanayaa faraskii baa laba sahmi leh sahmina ruuxii dee saaxibkii faraskaa saddexda kan kalena waa sahmi taas baa xadiidka iyada inooguba sugnayd culimada aqwaashoodina xagga hoose sharax way nooguba sugan tahay dee xadiidkan intuu keenayo jamaahiir alculamaana qowlkoodii ah ayunbaana qowlka halkan raajixa ah walow dee bacd alculamaa khilaafkooda uu jiro adugu bal markaa taas bay ahayd marka waxaan yar sheegay in dee bal meel yaroo horta aniga ii muuqatay haddaan idinka meel kalena inoo imu idin muuqan oo kollay saxid u yar baahnayd ay kuba sugnayd ee dee habeenkii waa taa waktigii ama kooraankii nagaba go-ay marka sharaxa soo eegteen qolooyinkiina sharax haya waxaa istilaahaan malaa halkan markaad ku miisaantaan waxyaalihii horean soo ogaaneen kitaabka oo kusoo maray iyo taas waxaa istidhahaan malaa halkani sawaab ma aha de waa ama khada madbacadeed baan odhanaynaa idin muuqday muu jiraa qolooyinkina sharax haysta ee sharaxiina soo aqriyey baa dee kollay su-aashaasi ay tahay intaanan anigu bal meesha ii muuqatay aanan tilmaamin waxay idin muuqday muu jiraayo taas hadda imaan hubsanay kitaabkayga hadhow markaa waan eegi doonaa nuskadayda iyo dee nuskooyinkinu kolkol bay iskhilaafaan inay dee wax saasi ay jiraan oo xagga nusakda oo iskhilaaftayba ay tahayna oo nusqooyinka qaarkood ay saxayna waa suurtagal maxaa waaya waaya waa markan uu qowlkan uu kaba dhigayo ha صح ويروى مثله أيضا عن الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكين وصح وي waxaan filaya inay taalo sababkuna markaa muxuu noqonaya sax weyo dee markan labay ka malik haddii aan jamcinayna sax dee malikun iyo malikin waan ku jamcinaynaa laakiin marka ya-dii nisbada ay tahay malikiyun ay tahay malikiin ma noqonaysa dee ibn wahab iyo غayruhu min almalikiyiin ha ya-baa halkaa ka maqan waa sax waaba sax oo halkaasi iyada waa mid wax kale oo cidi ay kordhinaysaa miyu jira waxaa idin qoran malikiyiin waa sax oo nusqooyinka iskhilaaf tayda aniga waa isku mid taydo meel kale a yar ii muuqata wax cid ay iyadu weliba waa xag magacyo markay noqoto waa laga yaabaa dee ruuxa way ka qarsoomaysaa waa ismi miyaad wax bas casharka si inoogu socdooyin markan النawowي رaحimh الlahu taعalى hada bu qala أصxaabuna وغayruhm yarfacu hada الاxtimaal ma warada mufasira fi غayri hadi الriwaayة aduu wadayo muxuu yihi fi xadiiث iبn cmr hada min riwaayaةi abi mucaawiyaةa وcabdالlahi بni نmayri وabi umamata وغayrihim bsnaadihim canhu saas ay taala adi usama sax weeye haddaba qolooyinka abi usama sax kaygaa qaldan weeye haddaba wixii aanu isku midnayna way saxanayaan abu umaamo cabdweydullaahi ibnu cumar wax ka wariyo marna kitaabka kumaynaan soo marin ma jiro ee abu usama ayaynu kitaabka kusoo aragnay isagoo cubaydullahi ibnu cumar wax ka wariyo marar kala duwan maxamed ibnu usama marka qolooyinkiina abu umaama siday u taalla ama abi umaama anigoo kale sida u taalla saa nusooyinka kale ayay noqonoo abi usama la odhanayaa ee abu umaama abi umaama maha waana halkan sheegaya bese kol hadday saxan tahay waa nusqooyinku maanta nusqadayda weeye iyo nusqadayda weeye khada baablimdaadi bilmalaa'ikati fi gazwati badrin wa ibaaxati alghanaa'imi adalkani baablimdaadi waa kaalmayntii muslimiinta loogu kaalmeeyey bilmalaa'ikati malaa'ig fii gazwati badrin dagaalkii beder ama ghaswadii beder taas buu baabkeedii yahay iyo wa ibaaxati alghanaa'imi wixii gaalo dagaal lagaga helay banaanida ay ummadeennan uba bannaantoo dee iyada taa gaar ahaan baynu gaar u soo aragnay adiladeed iyo taase laakiin halkana waa inoo imanaysaa insha allahu tacaala wuxuu yihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaanaa wabihi qaala xadaanaa hanaad bnu sariy qaala xadaana bnu lmubaaraki can cikrimata bni camaarin عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر سندك كلي waa سند aynu soo wada aragnay cid cusubi ma jirto cid weliba dee aad u yar oo dee marmar inoo timaadaa ma jirta raggan waa rag aynu soo aragno inoogu soo yar noqnoqda ha kala badnaadeen markaas waxaana xadiidkana laba saxaabi baa ku wada sugan oo ibnu cabaas maanta wuxuu ka warinayaa cumar bn اlkhadaab radia allahu canhuma qaala cumar baa wuxuu yihi lama kaana yowmu badrin markii uu yimi sugnaaday dhacay maalintii beder x sanad labaad buu dib ugu yar laabmay oo khaasatan xagga hore uun sheekhyada muslima inta dambe isku mid weeye barhkoodna waxa inoo yar magacoodii iyaba inaamo kuyadoodiibaa inoo imanaysa raggii hore lama kaana yowmu badrina markuu ku joogsadu sanadka kale ku laamee laakiin lafdiguba waa inoo iman doonaa oo wuxuu yihi markaa muslim waxadaanaa zuhayr bnu xarbin walafdu lahu lafdiga inoo soo socdee dheer zuhayr ibnu xarbi baa leh macnaa laba sheekh baa muslim leeyahay midi waa hanaad ibnu sari midna waa zuhayr ibnu xarbin aad baana xagga riwaayaadka uu muslim ka wariyay u kala badan yihiin oo dee zuhayr waa ninka labaadba kitaabkiisa marka la eego sheekhyadiisa bal haddaba kun waa ka badan tahay meelood intuu kitaabkeena kaga sugan yahay kun way ka badan tahay lafdiga inoo soo socdaa haddaba hadnaad maaha ee waa lafdigii zuhayr ibnu xarbin weeye wuxuu yihi qaala xadaanaa cumar bnu yunus alxanafiyu qaala xadaanaa cikrimatu bnu camaarin markaa ibnulmubaarak iyo ayaa meeshii ka baxay imaamkii oo wuxuu zuhayr ka warinayaa isagu cumar ibnu yunus laakiin cikrima markii horeba halka sanadku labadoodu labada dariiq ay ku kulmayaan xadaanaa cikrimatu bnu camaarin qaala xadaanii abu zumayrin huwa abu zumayrkana simaakun ilxanafiyu waa simaagii reer bani xaniifa qaala xadaanii cabdullaahi bnu cabaasin qaala xadaanii cumaru bnu lkhadaabi qaala wuxuu yihi cumar lamaa kaana yowmu badrin lamaa kaana markii uu yimi dhacay ee uu sugnaaday yowmu badrin oo kaanadu taamo weeye yowmu badrinna markaa faacilkii oo marfuucaasay ku kaaftoomayso khabar uma baahna ayay noqon markaa jaa-a iyo xadaro iyo waqaca iyo intuba waalfaado ay halkan inoo qabanaya oo aynan una baahnayn markaa inaan khabar meeshii la nimaadno o dirana khabarkeediibaa xadfanin lama kaana yowmu badrin nadara ay uu eegay oo rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ila lmushrikiina gaaladii oo markii laysku soo dhowaaday weli dagaalkiina aanu bilaabmin walxaal hum alfun iyagoo kun ah aada bay u badnaayeen wa asxaabuhu rasuulka ilaahay asxaabtiisuna halaatu miatin wa tiscata cashara rajulan saddex boqol iyo sagaal iyo toban bay ahayn oo dee waa saddex dheco markaas oo kaa waa halaaata adcaafkood bay noqon saddex boqol iyo sagaal iyo toban bay ahaayeen kale riwaayaadka qaarkood lix iyo toban afar iyo toban way timi markaa uu tiriyey ibnu isxaaq dadkii mid mid uu soo tiriyey joogay iyo xataa kuwii aan markaa joogine ee hawl ay ku maqnaayeen daraaddeed qaniimadii lagu daray qeybtoodii qaatay ee sahmiga yeeshay ee saas markaa ahla bedrin loogu tirinayay ilaa saddex boqol iyo afar iyo toban buu isagu gaadhsiiyey ibnu saacadna lix iyo toban buu gaadhsiiye bal astan baa saxiixa inoogu sugan aada bay isugu dhow yihiinune saddex boqol iyo sagaal iyo toban faistaqbala uu qaabilay nebiyullaahi nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam alqiblata qibladiibuu qaabilay qibladiibuu u jeestay waa ducaysanaya dee kolley aadaabta ducada bay kaba mid tahay markuu ruuxu ducaysanayo xagga qiblada inuu u jeesto uma madda yadayhi gacmihiisii buu sarow taagay oo gacmihii buu sarow qaaday iyadna waa adab aadaabtii ducada kaba mid ah ee rafculyadayn rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh mawaadin kala duwan oo badan ayay ka sugnaatay inuu gacmaha sarow qaadeen fajacala wuxuu bilaabay rasuulka ilaahay uu gudagalay yahtifu inuu dhawaaqayo mustakiifa birabbi isagoo ducada uu dhawaaqayay basare u qaadayay waxa weeye bal matalan isagoo rabbigii baryaya gargaar weydiisanaya manaa yahtifu yasixu yastakiifu billahi biducaa isagoo ilaahay gargaar weydiisanayo u dhawaaqayo macnaa ducaduu sare u qaadayay waxyaalihii uu lahaana waa tan inoo soo socota saxaabadii ay maqlayeen rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caley aan kaba dheeray in kolley xadi waxaana sharaxa iguba sugan inaan ba'si ku sugnayn birafci sawti fi ducaa'i badnaa waa dee muwaadinta qaarkood kolley ducada adaabteedii waaba dee taa qarsoon bay kaba mida ama sida badan haddii dee waxa weeyaan iyadoo bal matalan meelo qaarkood sare loo qaadana rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh halkan iyo ducooyinkan ay saxaabadu ka xafideen ay inoo soo naqliyeenba ee kolley duca uu siraysanaya may ahayne taa uu laba jahrayay ahaydbe bal rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa dhawaaqayay waa baryayay ilaahay isagoo gargaar weydiisanaya taas wey yahtifu birabbi maxaanu lahaa allahuma anjiz lii maa wacadtanii allahuma aati maa wacadtanii allahuma intahlik hadihi intahlik hadihi alcisaabatu min ahli lislaami laa tucbad fi lard tan baa rasuulka ilaahay lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allahuma ilaahayow anjiz lii ii oofi oo waxaad ii taamyeeshaad ii dhamaysaa ii oofisaaba maa wacadtanii wixii aad igu ballan qaadeen nusri aada cadowga nooga nusrayso taasba ah allahuma ilaahayow aati ay aatini weeye isi oo waxaad isiisaa maa wacadtanii wixii aad igu ballan qaadeen iigu yaboohday oo ah ee ixda daa'ifatayn eerkii iyo safarkii u galbaday markaa safar layslama cadow waxaa nafiirkii iyo dadkii gurmadkii baa layskaba hor yimi de ilaahayna waa ku ballan qaaday labada daa'ifo mid in la yeelanayo ama safarkaa la heli haddii kalena waa ciddan usoo gurmatay ayaa dee halabadii iyo lagaba yeelan haddaba isii wixii aad igu ballan qaaday allahuma ilaahayow in tahlika haddii ay halaagsanto haadihi alcusaabatu jamaacadani kooxdani hadday halaagsanto halkan maanta lagu gumaado halkan lagu wada dilo jamaacadan min ahlilislaami islaamka ehelkiisa kaba midi laa tucbad laguma caabudayo fi lardi dhulka lagugu caabudi maayo taas baa rasuulka ilaah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh horta dee ducadu waxa weeyaan iyada nafteedaaba cibaado ah in rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ballanqaadka waa haystay in ilaahay baa ugu ballan qaaday yaqiin yeeshna waa yaqiinsanaana ee laakiin ducadu waa tadaruc iyo bal matalan iyada nafteedaaba cibaada ah rasuulka ilahay baa mukhu lcibaada ama ducaa huwa alcibaada ba yidhi in waxaa kaloo jirto dee isa halkan aimadu ay leeyihiin ducadan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waqtigan ducaysanayay ee uu rasuulka ilaahay weliba aada iyo aada ugu xeel dheeraaday siday noo soo socoto oo kale xaggii muslimiintiina gees tacliim baa ugu sugan iyo baryo markay shido iyo dhibi ku timaado inay iyo dee waqti kastaba rabbi magan galaan baryadiisa badiyaan ay u tadarucaan oo isaga ay gargaar weydiistaan iyagiina markay arkaan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wasaa rabbigii u baryaya ay ogyihinna ducadiisa in la aqbalayo oo ilaahay ducadiisa inuu aqbalayo niyadoodii iyadoo cadowgii aada ugaba badan yahay xag cadad iyo xag cudaba ugaba badan yahay niyadiibaa ugu xoogeysanaysa kalsoonidiibaa badnaanaysa inay waxay garanayaan rabbi inuu aqbalayo taasna jaanibkaasna dee waa jaanibkaas bay ahayd muslimiintii inay iyada tani niyadooda adkaato in kalsoonidoodii ay badnaato gees kalena rabbigii buu dee isagoo yaqiinsan ayuu baryayay oo waa u tadarucayo dee ducadii markaa cubuudiyada gudashadeeda xaqeedba weeye iyo bariddaa ummadda uu barayo tan baabay ahayd iyo isagoo doonaya dee ha loogu ballan qaaday in ilaahay usoo dedejiyo wixii ugu ballan qaado maanta nasrigii uu siiyo mana aha shaki uu kaba shakisan yahay taasoo rasuulka ilaahay isagoo yaqiinsan in ilaahay u dembi dhaafay oo dee yihi dembigiisii kii hore iyo kii dambeba la dhaafay naar aanu ka badbaadayo ayaa haddana adciyadiisii ilaa waqtiyadu wafaadayay buu ilaahay dembi dhaaf weydiisanayay waa barya cubuudiyada xaqeeduu gudan ummadii uu barayo uu weydiisanayay dee inuu ku manaysto hadna naar uu ka badbaadiyo isagoo taa yaqiinsan inaanu dee waxa weeyaan isaga cisma ay u sugnaatay ilaahay dembigiisii hore kii dam kii hor kii dambeba u dhaafay oo asal ahaanna waxaa uu jannada gelayo naarna uu ka badbaadayo haddana tacliim ahaan iyo matalan cubuudiyada xaqeeda gudashadeed bay tani ahayd oo bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalam ayo dee jaanibkaa kalen tilmaano muslimiintii taasi inay u ahaydba wax niyadoodii iyo taas xoogeynaya iyo kalsoonidoodii iyo taas bal xoogeynaya xaggan marka la eego in tahriig kolley waa laga yaabaa dee xarako labaadna inay dee xarakaysan tahay laba siyoodba ama laba wej bay culimadu ku dabdiyeen ficilkan in ta'da la fadxiyo iyo in ta'da la damiyo macnaha ta'da haddii la fadxiyo ficilku sulaasi weeye halaka yahliku marka haddii iyada ta'da la damiyona ficilka ayaa rubaaciya oo ahlaka yuhliku marka haddaan sulaasi aan kaba dhigno waa in tahlik alcisaabatuna faacilkii bay noqon oo hadday halaagsanto jamaacadan iyo kooxdani oo maanta ay halkan ku wada dhammaadaan iyada dee laguma cabudinta dambe waa islaamid haddii in tuhlik la yidhaahna ilaahu haddaad halaagtid oo halkan dee maanta aad u qadartid inay halkan lagu wada laayood adigu aad halaagtid kooxdan iyo cisaabada marka alcisaabata mafcuulkii bay noqonaysaa oo alcisaabata markaa waa la nasbinayaa labadan ayaa adigu bal matalan dabdi baa culimadu xadiidka way ku dabdiyeen haddii aad halaagtid cisaabadan alcisaabana waa aljamaaca un jamaacada cisaabo laba yidhaahaa in waxa wey haddii la yidhaha casaba alqawmu bifulan macnaa axaaduu bihi weeyaan oo casabada nafteeda oo marka la eega casabada dee cashiirada iyo taasba waa halkay kaba timo dee ruuxii way hareereynayaanoo adu waa jamaacadii iyo kooxdan haddaad halaagtid min ahli lislaam laa tucbad laguma caabudayo fi lardi dhulka lagugu caabudi maayo ficil kolley waa jawaabtii shardigaasoo waa inoo jegnisan yahay laadina naahiye maahaye waa naafiye weeye in laguma caabudayana wuxuu halkan culimadu yidhaaheen sida xaafid ibnu xajarba fatxubaari uu ku idhaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de wuxuu ogaa inuu khaatam nebiyiin yahay nebiyada kii ugu dambeeyey hadduu inuu yahay marka hadduu isaga iyo ciddii isaga la socotoo dhami ay maalinta halkaa ku dhammaadaan oo nebi ka dambeeyaana aanu jirin nebi damboo lasoo saarayo dadka diin ugu yeedhaya iyo iimaanna aanu jirin arrinku wuxuu noqon lahaa inay mushrikiintii ay dee xaaladoodii iyagu ay saasun ku sugnaadaan oo ilaahay keyrkii la caabudo ee cid kale oo ilaahay caabudaysana markay kuwani tirtirmaan cid dabadood imanaysaana aanay jirinna aan laba heleen tan baa rasuulka ilaahay uu yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddii aada cisaabadan dee waxaa kaloo jirtay dee kolley muslimiin kaleo iyaga aan ahayn oon halkaa joogini way jireen beder oo madiinaba dad badan baa lagaga yimi kollay dad ku dhadhowaa madiinaha reeraheeda deganaayo islaamayna way jireen weli dad mustadcafiin iyo waxyaalo maka ku dambeeyo iyaguna islaam aha way jireen oo intan iyo cisaabadan muslimiintu kumay koobnayn haddii ay intani halaagsamaana dad kaleo ilaahay caabudaa waa jiri lahayn waa is wax la isweydiiyo ama bacd alculamaa ishkaal ay halkan yar muujiyeene laakiin taasi waxay noqonaysaa haddii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo saxaabadiisii waaweyneyd waa kuwaasiyo intoodii badnayde ay kuwaas la dhameeyo dee inta kalena waxa weeye markaa rasuulka ilaahay meesha ka baxay saxaabadii kaba baxaan fidno ay fidnoobaan oy diintii kaba fidnoobaan ama iyagiina in lagaba qaalib noqdo intii yaraydii hadhay de gaaladu ay kaba qaalib noqoto iyadana aamin lagama noqdeen taas baa suurtagal ahaan layd markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi ilaahu hadday intani halaagsanto jamaacadan amaad halaagtid dhulka laguma caabudayo maalintii dhaweydna hadda cashar dhaweyd baan kusoo maray inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uxud uu tan oo kale yihi laakiin halkaasba si sharaxay noogu sugnayd uxud iyo bederba uu yihi oo waxba tanaafi kama dhexeeyo halkaa horeynu kusoo marro uxud buu san yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo bal matalan halkan aan hayno labada xaalaba ama labada waqtiba uu yihi famaa zaala kama zuulin rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi hatifu inuu macnaa baryayuu gargaar weydiisanaya isagoo dhawaaqa birabbi rabbigii maadan xaalu yahay mid fidinaya yadayhi labadiisa gacmood mustaqbila alqiblati qibladii u jeeda xataa saqada ilaa uu dhacay ridaauhu go-iisii can mankibayhi labadiisii garabba oo kaba dhaceen oo macnaa go-ii uu dusha ka huwanaa rasuulka ilaahay gacmaha sar u taagayaa dee ducadan iyo baryadan iyo istiqaatadanna waa kan qalbigiis iyo dhammaan waa ku wada maqayinoo dee halkaasa bal matalan markaa go-iisii uu dusha ka huwanaabaa dhacay oo rasuulka ilaahay ka dhacay garabkiisi garbihiisii faataahu abubakrin abubakr baa u yimi faakhada uu qaaday ridaa'ahu go-iisiibuu soo qaaday faalqaahu wuxuu ku tuuray oo uu duldhigay calaa mankibayhi labadiisii garab oo adigu go-iibuu du halkiisii hore ku soo celiyay uma iltazamahu wuxuu kaga dhegay min waraa'i xaggiisii dambe o intuu xagga dambe rasuulka kaga yimuu saa usoo qabtay uu xaggiisii usoo dumay wa qaala waxaanuu yidhi yaa nebiyallaahi nebigii ilaahayow kadaaka waa kugu filan yahay munaashadatuka baryadaadad rabbika rabbaka rabbigaa baryaysaa way kugu filan tahay ilaahayna waa ku aqbalayaa ee waxa weeye fa inahu sayujisu laka maa wacda intaasaa kugu filan macnaha naftaadii waxba ha dhimin tan ilaahay subxaana watacaala waa kuu dhamaynaya kuu oofinaya kuu taamyeelaya wuxuu kugu ballan qaaday munaashadadan iyo baryadan rabbigaadi baryaysayna way kugu filantao rabbi ducadaadi waa aqbalaya ee waxa weya taasoo dee waa urfuq binafsik kadaaka munaashadatuka rabaka fainahu sayunji sayunjizu laka maa wacadak almunaashada kule mala dee hore meelaba uga soo amaranayo taas kitaabka in hore kadaakana ruwaadda muslim intooda badan ba xadiid kastan bay ku wariyeen barhkood ruwaadda muslim kafaaka bay ku wariyeen bukhaari oo kale halkan riwaayadiisu waxay idhi xasbuka munaashadatuka rabbaka waxa kugu filan baryadaada aada rabbigaa bariday oy kugu filantahay ilaahayna ducadaadii oo ku aqbalay taas baa markaa xasbuka iyo kadaaka iyo kafaaka waa isla wada macno adigu taas weeye oo kadaakana kafaaka un baaban ku fasirno marka intooda waa isla macno unin faanzala allahu caza wajal ilaah baa soo dejiyey id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkum bialfin min almalaa'ikati murdifiin ilaahay baa wuxu uhi id waqti balxusa tastakiisuuna aa gargaar weydiisanayseen rabbakum rabbigiin waa inuu idiin nusreeyo idiin gargaaro idinka heliyo cadowgiina ay ilaahay aa weydiisanayseen dawaabatan rasuulka ilaahay munaashadadiisaas iyo baryadiisa faistajaaba lakum ay faajaaba lakum rabbi uu idin ajiibay oo idee dacwadiinii iyo istiqaasadiinii uu idinkaba aqbalay oo idinku ajiibay anii anigu mumidukum waxaan idinku kaalmaynayaa bialfin kun min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah murdifiina xaalayiin kuwa israacraacaya oo iskaba daba imanaya oo ilaahay baa subxaana wa tacaala istiqaasadiinii iyo munaashadadiinii buu aqbalay waxaanuu idin yidhi bade waxaan idinku kaalmaynayaa mumidukum macnaa muciinukum kun malaa'igta ka mida de idinka dagaalkii idinla gala idin hiiliya waasoo murdifiina mutataabiciina weyde isdaba socdo isdaba gelaya oo markaa issoo israacraacaya taas ayaa ilaahay soo dejiyey oo faamadahu llahu ilaahay baa rasuulka ilaahay munaashadadiisii aqbalay istiqaasadiisiibuu aqbalay wuxuu ugu kaalmeeyeyna isaga iyo muslimiintii la socotay bilmalaaikati malaaig malaaigtuna maalintaa way joogeen waana dagaal galeen waana tan qaala abu zumayrin abu zumayr waa simaku lxanafi waana ninkii xadiidka ibnu cabaas ka warinaya wuxuu yihi faxadaanii ibnu cabaasin ina cabaas baa ii waramay oo qaala wuxuu yihi bayna baynamaa waqti rajulu nin min almuslimiina muslimiinta kamidi yowmaidin maalintaa yashtadu u ordayo fii athari rajuli nin dabadii iyo raadkii min almushrikiina mushrikiinta ka mida oo amaamahu hortiisa ku sugnaayoo dee isaga ka horeeyey id waqtigaa samica wuxuu maqlay ninkii muslimka ahaa darbatan darbo waa dhufasho ama sanqab dee wax wax lagu dhuftay sawdkii darbatan bisawdi ay sawta darbati bisawdi way darbo iyo dhufasho wax lagu dhuftay ama shaabug wax lagu dhuftay marka shaabuga wax lagu dhufto dee xoog loogu dhufto sawdka laga maqlo taasoo kaluu maqlay fowqahu korkiisa ayuu kaba maqlay macnaa waxa weeye markii gaaladii laba jabiyo dee nin gaalada ka mida cararayo nin muslimiinna wuu eryanayey ninkii muslimkaayo u gaadhinba ninkii gaalka ahaa ayaa sawdkaa ama sanqad matalan darbo sawd ah ama shaabuug wax lagu dhuftaya ayuu dushiisa ka maqlay intaasun may ahayne wa sawt alfarisi ruux faras fuushan dhawaaqiina uu maqlo oo yaquulu leh aqdim xayzuumu aqdim macnaa hore u soco xayzuumu yaa xayzuumu xayzuumow xayzuum waa faraskii uu fuushanaa magaciisii weeye aqdim iyo uqdumna labadaba way ku dabdiyeen kollay intooda badani aqdim oo ficil rubaaciyay kuma dabdiyeen oo yidhaaheen oo malaa fardaha iyo markaa ay kaxaynayeen ama eryayaan oo kale ay odhan jireen cibaare ay u isticmaali jireen uqdum haddii la yidhahna bimacnaa taqadam weeye waana isla macnowne xaysuumna waa faraska magaciisii taasuu maqlay adigu waa wax eeg sawdkana waa maqlay waxaan darbadana uu maqlay dhawaaqana waa maqlay kollayna malaa dee sawdka unbuu maqlay arag dee uu arkayay faraskan iyo shaksigani muu jirin ama faariska fuushan fanadara wuxuun baabu eegay ila lmushriki kii gaalka ahaa ee amaamahu hortiisa kuba sugnaa ayuu xaggiisii dayay markuu dhawaaqa dushiisa ka maqlay fakhara uu dhacay kii mushriga ahaa mustalqiyan xaaliya mid qadaadka u dhacaya oo isagoo ninkii saxaabiga ahaa wax ku dhufan waxna gaadhsiin ayuunbuu ninkii u eryanayey dib u soo dhacay oo qadaadka u dhacay fa nadara ilayhi ninkii buu dul yimi oo xaggiisii buu eegayoo fa idaa waaba huwa ninkii mushriga ahaa qad khudima iyadoo la raadeeyey anfuusankiisii macnaa calaamo iyo dee wax lagu dhuftayba macnaa malaa shaabugii ku dhacay weeye halkuu kagaba dhacay weeye ayaa sawdkiisi mayasankiisii asar iyo raad kuba reebay washuqa la dilaaciyey wejigu wejigiisana dee wejigii ilaa sankiibuu kagaba dhacay wejigiina waaba dilaacay sankiina waxa weeyaan calaamad ah oo dee isaguna nabarkaas muuqatay oo markii dambena midab gaaraba yeelatay sida inoo soo socota ayaaba wejigiina ama sankii kagaba yaalay ka darbati sawdi oo ah oo la mida unsa shaabuug markaa darbadii oo kale oo macnaa wuxun buu ku arkay wejigiisi iyo sankiisii marka ruuxu lagu dhuftay shaabuug waxaan ka muuqday raadkii shaabuugga ama asartiya tiibuu wejigiisii ku arkay iyo sankiisii fakdara uu cagaarmay oo cagaar buu noqday dalika ajmacu oo macnaa dee dhiiggii kusoo joogsadaiyo tii ayaa intii dee nabarku uu markaa ama shaabuuggu kagaba dhacay ee raadkii shaabuuggu kagaba yaalay ayaa akhdar iyo cagaar noqotay faja-a alansaariyu ninkii ansaariga ahaa ayaa yimi faxadata bidalika rasuul اllahi salى اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayuu waxa weeye arrinkaa ugu waramay oo arrinkii uu sheegay faqaala wuxuu uhi rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sadaqta runbaad sheegtay daalika kaas waa malagaa dee ama in arrintani ay kaba dhacdeed maqashay dhawaaqiisa iyo darbadiisa sawdkii min madadi asamaa'i ahaalisati samada saddexaad madadkeedii macnaha waa ciidan ama malaa'igtii ka timi samada saddexaad ee ku timi kaalmaynteedna ayuu kaba mid ahaa oo dee samooyinkaa laga yime kan isagu samada saddexaad ayuu madadkeedii ahaa taas buu yihi oo bal matalan dee waa tan kollay maaha waaqacadan ee waqaayac kalena way jirtaa bal nin gaaladii kamid ahaay oo la keenay markii lasoo qabtay oo ninkii lahaa waa soo qabtay uu lahaa adigu ninkii iqabtay maan ahayn nin aan idinku dhex arkahayn baa iqabtay adiga ka iqabtay adiga mu ahayn taas baa jirtay oo bar markaa waxa weeye maalintaa way dagaal galeen oo mala muslimiintii bay la dagaal galeen malaa'igtii faqataluu way dileen muslimiintu yowma idin maalintaas sabciina toddobaatan wa asaruu waxay qafaasheen sabciina toddobaatanna way qabteen toddobaatan sanaadiidoodiiyo raggoodii waaweynaa ay ku jiraan oo dad labaatan ka badnaay oo intoodii ugu waaweynayda dee qaliibkii beder lagu guray oo dee abujahal iyo markaa umayat bnu khalaf iyo ilm markaas ilmo rabiicay ay kaba midahay cutba iyo markaas shaybe iyo bal adigu dad badan oo halkaasa dee toddobaatanna waa la qabtay iyagu bal matalan rag waaweyn oo iyaga kaba midaha ay kuma jireen walow markii dambe dee raggaas in badan oo kamidi markii dambe ay soo islaameen oo dee cabaas iyabaa raggii la qabtay kaba mid aha ahalkii rasuulka markaan eegna caqiil ibnu abi aalib iyo adigu nin kaleo isaguna ina xaarita ahalka rasuulka un ahaa iyo suhayl ibnu camrin iyo rag le rag badan baa la qabtay wa asaru sabciina qaala abu zumayrin abu zumayl baa wuxuu yihi qaala bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabbaas baa wuxuu yidhi falamaa asaruu markay qafaasheen alusaara waa dadkii asrada ahaa kale alusaara habeen dhaweydna waa tii aan soo arkaynay markaa jamcu asiirin weeye asiir laakiin laba jamac bay soo naqliyaan oo waa iyadoo la idhaha asra iyo usaara waana laba madaa marka la eega carab qabaa-isheedii oo qurayshiya baa la yidhaha ma usaara bay inta badan lugadoodu ahayd qolooyin kalena asrayo waana ta badan aada usii badan ba asra waa ta badan bal matalan haddaba dadkii la toddobaatanka ahaa markii ay qabteen ee lasoo ururiye laysu keenay ayuu qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay yihi liabi bakrin ku yihi iyo wa cumara cumar abubakr iyo cumar baa wuxuu ku yihi maa tarawna fii haaulaa'i alusaara waa kuwan lasoo qabtaynu gacanta ku hayno maxaa idinku arkaysaan oo dee maxaa ra'yigiinu yahay maxaan ka yeelaa weeye nimankan oo maxaa ujeeddadu miyaan laynaa miyaan sii daynaa ma xoolaan ka qaadanaa bal ila taliyo o i ishaara weeyaan oo markaa waxyi gaaroo rasuulka ilaahay u yimi oo sha'nigooda ahaay oo la amray dee oo la yidhi saa ka yeella muu jirin dadkiina waa lasoo qabtay kollay maalin ay muslimiintu qabtaanna maalintan ugumay horreyn oo dee waxaa bilo aada u dhowaaba waqti aan dheerayn oo sanadaasun ahaaba insariyadii ibnulxadrami ninkii la odhanayey lagu dilay ee labana lasoo qaato labadii markii dambe waa lasii daayay fidyana waa lagaba qaatay haddaba in qolooyinkan buu yihi ila taliya oo maxaa idinku arkaysaan maxaan ka yeelaan faqaala abubakrin abubakr baa wuxuu yihi yaa nebiyallaahi nebigii ilaahayow hum iyagu banulcami waa ilmaadeeradeen iyo walcashiirati cashiiradii weeye iyo qaraabadii ara anigu waxaan qabaa oon anigu arkayaayoo dee aan ku talinaya an taakuda inaad qaadatid oo minhum iyaga xaggooda fidyatan fidyo macnaa xoolo inaan ka qaadano oo iyaga aan la layn dee aynaan iskana sii dayna laakiin xoolo aada ka qaadatid fidyo lagu furto oo fatakunu lana fidyadaasi ay noqoto inaga quwatan cala alkufaar dee xoolaha markan iyagii ka helo badan taasi ay noqoto waxaan ugu xoogeysano dee wixii aynu u baahnayn ee ama silaax iyo wax kalaba adigu cudad iyo aan uguma baahnayn iyo dee dadka muslimiinta adigu waxa weeyaan wixii kale iyaga wax loogu qabanayayba taasi quwo ay noo noqoto cala alkufaar oo waxaan ugu xoogeysano taas ay noqoto taas baan anigu ii muuqatoon arkaya facasa allah ilaahay waxaabuu mudan yahay an yahdiyahum lilislaam oo dee waa jaanibna waxbaan ka helaynaa oo cud quway inoo noqon jaanibka kalena dadkan haddii aan la layn oo imika la sii daayo xoolana lagaba qaato waxaa laga yaabaa inay islaamaan oo taasna ay faa'iidada keento ay dad muslima noqdaan oo diintii waxu tara xaggan kalena inagu aan ugu xoogeysana waxaan ka helayno faqaala wuxuu yihi cumar rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maa taraa yabna alkhadaabi adigu ina khadaabow maxay kula tahay maxaa ra'yigaagu yahay qultu waxaan idhi laa wallahi yaa rasuula allahi laa ay laa uwaafiqu abaabakrin weeye anigu kuma waafaqayo abaabakar arrinkan uu ku taliyey wallahi yaa rasuula allahi ma ara anigu ma ra'yeynayo ma qabo weeye aladi kii ra'aa abubakrin arrinkan abubakar uu isaga ay la noqotay ee uu u muuqdee uu isaga ku talinayo aynan dadkan fidyo aan ka qaadano anigu taas ma qabo walaakinii laakiin ara waxaan anigu arkayaayo macnaa say ku talinayaayo de ictiqaadin anigu an tumakinna inaadna makansiisin macnaa ad noo fasaxdid oo fanadriba acnaaqahum aan layno dadkan tumakinana kolley waa nuuntan nuun labaad asalkia ficilku waxaa tumakinana taas buu ahaayoo laba nuunood oo midna nuuntii dee ficilka u dambeysay midna nuuntii waxa weeyaan iyada waay dee nuuntan kaba imanaysa tan imaka dee mutakalimkiiba ama dee tilmaamaysa mafcuulkii bal markaa waxaanay dhacday labadii nuun baa laysku idqaamay oo tumakina bay noqotay iyadoo aan dee daruura jirin oo kalaam kustan oo kale waayo dee asalka waxa weeye inaan halkan la idqaamine laakiin iyadoo daruura jirinna wax jaa-iza weeye sa halkan dhacday oo fanadriba acnaaqahum aan lugumahooda garaacnoon layno oo fatmakina aada makansiisid caliyan cali aduu markii hore si guud buu yidhi imanka ashkaaskaaru tilmaamay fatmakina aada makansiisid caliyan min caqiilin caqiil waa walaalkii oo ka weyn oo fa yadriba cunuqahu intaad u dhiibtid isaga uu bal si loo ogaado inaynaa naxariis uhayn gaalo weeye iskabadaa ruux kale yaa lama farin midba kii uxigee u dhowaaha loo dhiibo caqiil aada matalan u dhiibtay ood gacanta ka gelisid cali bn abi aalib oo fa yadriba cali uu garaaco cunuqahu luquntiisuu dilo watumakinni anigana aada makansiisid min fulaanin waa nin uu magacaabay nasiiba licumara waa kaana nasiiban ama yacni nasiiba licumara wuxuu jeeday nin qaraabadiisa ah ee kollay ruuxan laynooma soo magacaabin oo dee magaciisii imaka ma hayno laakiin waa ruux xigtadiisii ahown qaraabadiisii ahown taas oo fa adriba cunuqahu aan isaga dilo kaa ii dhow ee qaraabadayda ah aada gacanta iga gelisoon anigu aan dilo fa ina haaulaahi kuwaasi umay kuwani aimatu lkufri waa gaalnimada madaxdoodii wa sanaadiiduhaa ay sanaadiido makata weye reer maka sanaadiidoodii waa ashraaftoodii weye sanaadiid waa jamcu sindiid damiirka sanaadiidaha ku jiraana ama aimadin kufrigan u celinaa wa sanaadiiduha wa sanaadiidu aimati lkufri way nimankii kufriga imaamiyadooda ahaabay ashraaftoodii koodii waaweynaa sii yihiin weliba ama dee makaba aan u celin oo dee kolley siyaaqa ayna tusayo waa reer maka oo la yidhaha sanaadiidu ay sanaadiidu ahli maka ama makata waa maka sana ashraafteedii madaxdeedii weeye kuwan maanta si gaaladii aan u jilcino taas ha la laayo fa in haaulaa fahawiya rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam maa qaala abu bakrin cumar baa xadiidka warinaya wuxuu yihi fahawiya wuxuu jeclaaday oo u iishay rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay maa qaala abu bakr ma abu bakr wixii uu yihi walam yahwa uma iilan oo ma jeclaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maa qultu waxaan idhi oo kolley sharaxa waxaa inoogu sugan hawiya macnaa markay saa ay ku dabdisan tahay weeye eeg ha-du way fadxisantahay kolleyba oo dee ficilka mudaaric xarafkiisaasi waa fadxisan yahay ee xarafkiisa labaad ee caynta ah oo wey u ah halkan ayaa kasra leh marka hadday taa tahay macnaa xaba ayay noqotaa iyo dee iilasho iyo oo hawiya yahwa hawan kolley mudaariceeduna wuxuu noqonayaa yahwa buu noqonayaa dee waa qiyaaskiisii aniga kolley kelima ziyaadaha i dhacday markuu halkan qabanayo yuqaalu hawiya shay-a yahwi baa ii qoranay laakiin yahwidaasi kolley waa ziyaadee bikasri lwaawi hawiya shay-a bikasri lwaawi yahwa bifatiha hawan walhawa almaxaba laakiin hadday noqoto imakoon taasun xarakada yar bedelo oo hawaa yahwi ay noqoto hawaa yahwi huwiyan ama hawiyan macnaa saqado weeye oo u dhacay hawaa yahwi markay intaasun waa xarakadaa yar baa kala bedelaya hawiya yahwa waa tan dee alhawa masdarkeedu noqonayo jacaylkii iyo istixsaankii waxa loo jeclaysanayay ama wixii loo iilanayay ama hawa yahwi macnaa hawa waa marka meel adigu la dhaco weeyaan waa dhicid shayga uu dhaco taasoo markaa mudaaricina uu kala duwan yahay maadigina taasuu ku kala duwan yahay laakiin xuruufta waa isla mid e xarakaadkay ku kala duwan yihiin haddaba walam yahwa maa qultu wixii aan idhi muu jeclaa nusqooyinka muslim qaarkood baa waxaa dhacay walam yahwa oo halkaas alif ay timaado dee iyo u qoranba waxaana uu sheeku leeyahay dn ficilkii waa jasmisan yahay waxaana lagu jasminayaa xadfa xarficilla xarficilli in la gooyaa qiyaasku yahay laakiin waa luqo jirto oo iyadoo jaazimki jiro xarakadii oo la jiiday bay iska noqonaysaayo in xarficilli iska joogo maca aljaazim oo halkaasna anahu man yataqii wayasbir waa qira'a hadday noqo yataqii yataqi wayasbir sax iyada waa caadigii laakiin yataqii waa ya-dan ishbaacbaha lama yidhaahee laakiin dee iyadoo jaazimki jira ayaa xarafkii jooga alam yatika walanbaa tanina waa beed macruufa aada u mashhuura oo dee nin niman ilmo ziyaad la odhan jiray oo aan loo dhawaan jirin geeloodii irmaanaan qaaday ayaa hadalka lahaa alam yatika walanbaa tani bima laaqat labuna bani ziyaadi marka yatika bu yihi alam yatika baa qiyaaska inuu yidhaaho yatika bu yihi marka wuxuu leeyay waa loqo jirta un haday nusqooyinka qaarkood taasi dhacday shaarixa saale falama kana min algad markay ahaatay berri oo de waa maalintaa minta iska waa dee berri maalintii ku xigtay un markii ay ahaatay ayaan ji'tu imi cumar baa hadalkii wata faidaa rasuulu llahi sala اllahu alayhi wasalam wa abu bakrin qaacidayn yabkiyaani wuxun baabad arkay oo igu soo kadiyey ilaadi waa tii fujaa'iyada ahayd wuxun baaba dee sii lama filaana igu soo kadiyey rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo abubakr qaacidayni fadhiyo ama dee wuxun baaba arkay idaa rasuul llahi sala allahu alay wasalam waa abubakrin qaacidayni xaaliyiin kuwa fadhiyo oo yabkiyaani xaalayyaan wuxun baaban arkay oo la sokolmay si dee fajaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh abubakar oo fadhiyo ooyaya qultu markaa waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow akbirnii ii waran min ayi shayin tabki anta wa saaxibuka bal waxaad ii sheegtaa min ayi shayin sheegeeba ama maxaydi iyo dee maxay iyo shayga daraaddii baad tabkii ooyeysaa anta adiga iyo wa saaxibuka saaxiibka adiyo saaxiibka waa abubakarin waxaad idinka oohiy idla ooyeysaan muxuu yahay ka iiga waran oo ii sheeg fain wajadtu haddaan hela bukaan dee markaa arrinkaa iiga warantaan adiga naftaydi haddii dee oohin qabatoon markaa arko ay noqoto waxaan iyagii amba iga oohinaya oon helo oohin bakaytu markaa waan ooyo si dabiiciyan ooyi way wainlam ajid bukaan haddii dee markaad warkaa ii sheegtay waxa ay idinka oohinaya ayna aniga xaggaygii aan oohin iskaba waayo tabaakaytu waan iska oohin siaadli bukaa-i kuma oohintiinan daraaddeed iyokaan de waafaqio waan iska oohin oo macnaha dee haddii ama waaman ooye haddii aan xataa oohin iska waayona waan iskaba oohin ee markaad ii waranto faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi abkii waan ooyayaa iladii kii liajrigii carada ay bandhigeen calaya korkayga asxaabuka asxaabta oo ah min akhdihim qaadashadoodii alfidaa fidah iyo fidyada ay tan doorteen ay qaateen oo qolooyin kale oo abubakar ku waafaqayna way jireen laqad curida calaya waa lay bandhigay cadaabuhum cadaabkoodii dee adnaa min hadihi shajara de waa lawlaa kitaab min allahi sabaqa waa taasoo dee kitaab horreeyaa jirayo inaan ruux mujtahida dee ijtihaadkiisii uu khayrdoonkaa laguma cadaabin ama dee iyagii arrinkan looba baneeyo tan oo kale adugu dee kolley aqoon baa ahla tafsiir halkaa ay yidhaahaan ee waxyaalaha halkaaba laba qadaraye ee bal taas bay ahayd oo waxaa lay bandhigay cadaabkoodii adna isagoo kaba dhow min haadihi shajarati geedka macnaha cadaabkoodii baa lay tusay weliba meel dhow laygaba tusay haddaan dee arrintaa ilaahay u horreysay oo amay horreysay baan leeyahay oo ah cilmigii ilaahay asarigaa kuba sabaqday oo in qanaa'imta loo baneeyo arrinta dee taasba aanay jirin waa wax dee ma ay cadaabku mudan lahaayeen oo cadaabkoodii baa lay bandhigay isagoo aad u dhow oo geedkan kaba dhow shajaratin qariibati min nabiy llaahi sala allahu alay waslam oo geedkan rasuulka ilaahay tilmaamaya waa geed rasuulka ilaahay markaa uba dhowaa waanzala allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey ma kana linabiyin an yakuna lahu asraa xataa yusqina fi lard ilaa qowlih fakuluu mima hanimtum xalaala dayiba faaxala allahu lhanimata lahum wama kaana uma sugnaanin oo uma habboonayn linebiyi nebi an yakuuna inuu usugnaado lahu isaga asraa dad la qafaashay inay usugnaadaan xataa yusqina ilaa uu dilka ku badiyo weeyo fi lardi dhulka oo macnaa yuftira alqatla oo macnaa gaaladii uu aada u jilciyo ay jilcaan oo ay awood beelaan oo uu badiyo dilkoodii dhulka uu kuba badiyo in daddaas haysto oo hadhowna la sii daaya nebigii wax u habboon may ahaynba ilaa laga gaadhayo fakuluu mima hanimtum xalaala dayiba waxaa haniimaysateen cuna xaaluu yahay xalaal dayib ah oo dee laydin baneeyeybo faxala allahu alhanimata lahum bal kolley xadiidku waa dheer yahay meelana waan kuma soo joogsanay oo dee arrinkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ducadiisii iyo munaashadadiisii iyo bal umuuraha taa iyada waan kaba soo hadalay oo kale in beder in dee malaa'igtan ilaahay subxaana watacaala muslimiinta uu kaalmeeyey inaanay ahayn u si qalbiga iyaga loogu adkeeyo ee bal ay ficlan dee dagaalkii la baashireen ay kaba qeyb qaateen xadiidka waaba taan kuba aragnay taas oo kale arrintan cumar oo kalena iyo bal matalan dee kolle waa muwaafaqaadkii cumar oo rasuulka ilaahay baaba xadiis dambeeye kuba yidhi dee ummadihii hore dad wax lagu ilhaamiyo oo wax xaqa iyo carabkooda lagu soo tuuraya lagu ilhaamiyo ama lalaba hadlaa kuma sugnaa ummadayda haddii mid saasi kaga mid yahay waa cumar had iyo goor ilaahay siaa toosan iyo sawaabka waafajin jiray oo muwaafaqaad cumar oo dee dhowr arrimood bal maya waa wax dee toban kaba badanoo xataa siyuudi risaale gaara uu kuba ururiyo umuurihii isagu si uu kuba telinayay un markii dambena qur-aankii uu kuba yimi ama waxyi uu kuba yimi muwaafaqaadka cumara taasna way jirtaa dee manqabo weyn ayay uba tahay waxa weeyaan cumar in labada arrimoodna dee abubakarna taxariistiisii iyo taas bay dee afadiis iyo de waa umuurta u tilmaamay islaamkoodiina waa rajaynaya muslimiintu inay jaanib kale ku xoog bataan ayay ahayd dee cumarna waa kiladadii iyo shijadii uu diinta ilaahay kuba adkaa iyagana uu hadiyo gooda aad iyo aad ula la col ahaay taas bay arrintani ahayd be lakiin arrinka jiraan waxa weeye horta dee markii hore waxyi gaaroo rasuulka ilaahi u yimi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maba jirin in arrinkani ijtihaad bay dee tani ahayd oo taas bay ahaydba in waxaana jirta oo dee matalan qur-aanka aayaadkaasaabay kuba sugnaydba abubakar arrintiisi waan soo ogaanee dad iyaguna doonaya fidyadan in la qaato arrintooda adduunyo doonun ay ahayd taasna way jireenbo malaa dee jaanibkaa marka la eego ayaabay ahayd inay dee dembi kuba mudanayeen kuwaasi ama ay kuba mudanayeen haddii aan ilaahay dee kitaabkiisa horreeye jirin ciqaab iyo cadaab ay kuba mudan lahaayeen ee adigu ilaahay subxaana watacaala tii ka wada dhaaf wixii kaba dhacay waxaanay noqotay de in looba baneeyo khaniimadii iyo tii a looba baneeyo rasuulka ilaahayna intaa dabadeed aayaddani ay soo degeen bu wixii dee fidyo laga qaadayeyna uu fidyo kaba qaato intoodii badnayda kuwana iyagu dhibtoodii badnayd daraaddeed baaba loo dilay oo saddexda xaalaba maalintaa uu fuliyey oo laba nin cuqbat bna abi mucayd iyo nadar ibnu xaaris dhexda intii lasii socday ayaa rasuulka ilaahay sabran uu kuba dilay dhibtoodii badnayd kuwa qaarkood uu fida ah ama wax la-aan iyo isagoon waxba kaba qaadan si abucaza ninkii la odhanayay u sii daayaba way jireenoo bal ilaahay baa deeta subxaana watacaala muslimiintii ee khanaa-imtii iyo waa u baneeyey bal taas bay ahayd oo kolley waa umuuraha xadiidka waxyaalaha inooguma sugan dee wax kaba mida weeye baabu rabdi اlasiiri wa xabsihi wa jawaazi lmani caleyh wuxuu baabaysan yahay ruuxii asiirkaa xidhitaankiisii la xidhayay rabdigiisii de ama de meel laguma xidhayo xabsi xabsigiisii islam wajawaasilmani caleyhi in laiska sii daayo la galladayso oo wax lagaba qaadan lana dirin taas banaanida ay banaan tahay haddii dee kolba siday maslaxadu ku sugan tahay ayuun baa la yeelayaa bal taas buu baabkeedi yahay xadaثna qtaybaة بn سacيidi qaala xadaثna laysan can سacيid bn abi سacيidi anahu samica aba hurayrata yaqulu bacثa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm khayra qibla najdin bal saciid bn abi saciid waa nin taabiceynu marar kala duwan soo aragno waa saciid اlmaqburi weeye oo maantana xadiidka san aragno abu hurayre ayuu ka warinayaa oo isaga kaba maqlay marana waynu usoo aragnay isagoo aabihii ka warinaya abuhuna abu hurayre uu kaba warinayo ee labada xaalana inuu saciidna uu soo gaadhay abu hurayra kolna uu aabihii dariiqiisa kaga wariyo kolna uu isaga toos ugaba wariyona taas horeynu usoo marray bal halkan ibnu isxaaq oo kale wuxuu ka dhigay aabihii buu soo dhexgeliyey walow dee san saxiixa inoogu sugan iyo taas ay kaba horeyso oo ah maanta inaanay cidi u dhexayn saciid ibn abi saciid iyo saxaabigan jaliilka abu hurayra aanay cidi u dhexayn oo aabihii aanu uba dhexayn wuxuu ihi markaa bacata rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa diray khaylan fardo ayuu diray kolley fursaan baa looga jeedaa fardu waa wixii la fuushanaayo waa dadkii dee rag fursaan ah ayuu diray qibala najdin bilaadaa najdi la odhanayey ayuu u diray oo dee waa madiinaba marka bariga loogaba kaco ilaa ciraaq lagaba gaadhayo taas ayaa bilaad ballaadhan weeyo najdi la odhanaye taas buu u diray faja-ad kolley reer bay meel bay ku socdeen ninkan umay socon ee laakiin meel kale ku socdeen oo kollay durugsanayd oo dhowr habeen madiine looga dhaxayay halkaasuu u diray fa jaa-at waxay la timi waana intii maka la furtay adu maka furashadeeda horteed weeye oo waa intaan maka laba furan kollay bacda ahli siyarna waxay ka dhigaan sanadii lixaad ee hijrada inay ahayd waqtigani fa jaa-at fardihiiba waxay la yimaadeen ama sariyadii birajuli nin min bani xaniifata reer bani xaniifa kaba mid ah oo yuqaalu lahu lagu magacaabo sumamatu sumamatu bnu usaalin macnaa nin sumamatu bnu usaal la idhaaho oo reerkii aada u badnaaye abu xani bani xaniife laba odhanayo rabiico kaba mid ah reerkaa kaba dhashay bal sayidu ahliyamaama meeshii yamaamo la odhan jirayna madaxdeeda ama sayidkeeda ahaa ayay soo qabteen ninkani wuu socday oo wuxuu ku socday maka iyo soo cumrayso islahaa fardihii muslimiintu iyo sariyada muslimiintuna isagay la kulmeen waana nin gaala markaas qoomkaasna madaxdoodiibuu kaba mid ahaa qoomkan reer bani xaniifana warkii musaylimatulkadaab iya uu kaba dhashay intoodii badnaydna markii rasuulka ilaahay wafaaday musaylima ay raaceen ee dee muslimiintana ay la dagaalameen ee muddo lala dagaalamayo ugu dambeynna dee musaylimana la diray iyagiina laga qaalib noqday walow isagu waktigan markuu islaamay noo soo socoto haddii ala idhaha casidkiisa inoogu sugan islaamkiisu waa fiicnaaday markaa tolkii intoodii badnayd ay musaylimo raaceenna isaga iyo intii yeeshayba iyagu may raacin musaylimo may raacine bal haddaba ninkan oo sumaatu bnu usaa la idhaaho ayaa ay soo qabteen sayid alyamaam yamaamna waa meesha ay degayeenoo kalley waa bilaadaa najdi agaheeda ahayd unbay ahayd yaani kolkol najdi way kaba saaraan ficlan ma xadidi karo halkay dee ku beegan tahay ama ay ahayd taas ma xadidi karee laakiin bilaadaa kolley ka xigtay uun madiine iyo bariga kaba xigtay najdi bilaadii la odhan jiray ama jaarkeedunba hedo ko barhkood baa xagga yemen intay u dhaweeyaan kaba saaray inaanay najdi ahayn ee bal yamaama aanay najdi kaba mid ahayn bay barhkood ka dhigaane bal reerkaas qoladaasuu sayidkooda ahaa farabaduuhu way xidheen bisaariyatin tiir min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisii kaba mid ay ku xidheen waa masjidkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ninkuu islaam ma aha markaa weli ma islaamin tiir baa lagu soo xidhay fakharaja ilayhi rasuulka ilaahi baa salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh kharaja waxaa u baxay ilayhi waa ilaa sumaama rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ninkoo tiirkii ku xidhan ayaa rasuulka ilaahay uba yimo faqaala wuxuu yihi hadalkaa inoo soo socda xadiidkuna uu inoo yar dheeraan doonaaye bal haddaan qeyb kaba sii yar horeysiiyo xadiid kasta inooguma sugan ruuxii asiirka ahaa waa tarjamadu waxay u baabaysay xabsigii iyo rabdigii bal dee inta wax loogu talinayo ama xabsi caadiya un ha lagu xidho ama meel dee inta muddoha kuba xidhnaado iyadoo dee kolley xaajadiisii loo furayo in cuntadiisii loo furayo wixii uu cunayo wuxuu cabayena laba siinayo dee si fiican loo dhaqaaleynayo markuu xaajo u baahdana laba furayo xidhitaankiisii taasi way noogu sugantao dee mudda ayuu masjidka dhexdiisa kuba xidhnaa arrin weynna way kuba sugnayd taas xidhitaankaa dee isaga halka laguma xidhayoo waa masjidku halkay muslimiintu isugu imanayeen salaaddii bay ku tukanayaan rasuulka ilaahay bay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee majliskiisii xaadirayeen muslimiintii buu arkayay dhaqankooda iyo cibaadadooda iyo adabkooda iyo say u tacaamulayaan iyo taas oo kale ayuu arkayo waa waxyaalo keenaya inuu dee inay muslimiintii waa ninkaa la colkaasan imika ay nooga dambaysaa ma aan dee yar sheegnayn oo gaal buu ahaa aadna ugaba fogaa waxaa laga sheegayo mooyaane dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo cibaadaadkooda iyo waxyaalahaas muu arag arrinkani waxay noqotay ee shay isagii kolley soo dhoweeyo oo iyagii arko taasi ay keento kolley waxyaalihii qalbigiisa kuma sugnaa iyo waxyaalihii hore laguma lahayo wixii ay meesha kaba saarto waan arki doonaa hadalkii uu rasuulka ilaahay ugu dambeyn maalintii saddexaad kuba yidhi bal taas arrinta kale kuma suganna ruuxii gaalka hadduu masjidkii soo galo waa kan rasuulka ilahi waktigiisii uu soo galay isaga un ma ninkan waa laguma xidhay isagun mahaye reerta markay daaif yimaadeen wafdigoodii rasuulka ilaahay masjidkuu dejiyey intii aanay islaamin baabay ahayd waxaa kaloo dee aynu kolley hore usoo aragnay in walow aanay laftigu inuu masjidka joogay aanay inooguma sugnayne laakiin dee riwaayad kale xadiidka ay kuma timi jubayr ibnu mudcim oo kale oo beder dabadeed buu yimi madiina wuxuu socdayna dad iyaga markaa la qafaashay oo dadkii asrada kaba mid aha si u furto markii la bilaabay fidyada masjidka wuu seexday oo waa joogay bal markaa rasuulka ilaahayna wuxuu maqlay isagoo maqrib salaad maqrib tukinayo waduur aqriyaya qabla islaamkii buu xadiidka warinaya dhowr sano dabadood buu islaamay markaasa am khuliqu min gayri shayin am hum lkhaaliquuna markuu halkaas soo gaadhay ayay taasi iraadaysay buu yihi oo ita'siirisay qalbigaygiba inuu markaa dilaaco u dhawaaday beri waana markii ugu horreysay islaamku qalbigiisa galay umuurahaasaba walow aanu hore u dee soo islaamin laakiin islaamka iyo waa markii ugu horreeyay u qalbigay galay isagaaba yidhi oo ma markaa dad kala duwan baa jiray oo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waqtigiisii masjidka matalan soo galay halkana markaa wuxuu leeyahay madhab shaafici marka la eego haddii ruux muslima u idmo u fasaxo gaalka inuu masjidka soo galo dee masjidkii xaramka ah ama xaramkii ma gelayo waa masaajidii kale waxa lagama waramaya matalan ruux muslima idankii hadduu kusoo galo ama kitaabi haba noqdo ama keyrkii kani kitaabi mu ahayna mushrik buu ahay taasi inay banaan tahay waa madhabka shaafici suu yahay dawaaf culimada kamid ah iyagu ku tagay inaanay banaanayn culimada qaarkood sa abu xaniifaya way kala qaadaan oo kitaabigii iyo keyrkii oo kitaabigaa soo geli kara yidhaahan dee idanka ah laakiin keyrkii mushrigii sida ninkan oo kale ma soo geli karo laakiin dee xadiidkan imakaan hayno ayaa wuxuu xujo u yahay iyo daliil u yahay sidaa madhabka shaafici uu yahay oo haddii dee inay idan isagu iskama u soo gelina idankaa muslim uu jiro ee inuu soo geli karo haddii dee ruux muslimi uu fasaxo dee markaana xaram ahay inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid axaraama taas xaramkay ku khaas tahay ee waa meelihii kale bal idan hadduu jiro waa soo gelaya bal markaa kolleyna xadiidku dee qowlkaa ayuu xoogeynaya xadiidka taasi bal way nooguba sugan tahay bal umuuraha kalena way noo sii socon doonaan faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maadaa cindaka yaa humaamato maadaa cindaka maxaa agtaada ah yaa humaamato humaamo oo bal anaa maxaa dee ay yahay waxaad filanaysaa muxuu yahay agtaada maxaa ku sugan maxaad filanaysaa maxay taas baa rasuulka ilaahi baa weydiiyey faqaala wuxuu yihi ninkii sumaamo ahaa cindii agtayda yaa muxamedu muxamed ow khayrun khayr baa ku sugan oo anigu waxa weeyaan khayr baa agtayda kuma sugan xaafid ibnu xajar baa halkan wuxuu fadxubaari yidhaah liannaka lasta minman yadlim bal minman yacfu wa yuxsin adigu dadka dadka dulmiyo kamid ma tihid waxaa arrintaadu ay tahay dabdigaagu yahay ixsaan iyo cafi markaa waa khayrkii walow dee hadalka hadalkiisa uu sii wadan doono ujeedadiisana taasi ay noo sii caddayn doonto haddana bal matalan khayr baa agtayda ku sugan oo dee shar iyo dhib aan filanayaa ma jirto adigu matii dadkaa dadka dulmiya dadkaa cafi iyo ixsaan lagu yaqaanaa tahay oo khayr baa agtayda kuma sugan marka wuxuu yihi isagoo taas sii fasiri in taqtul haddaad dishid macnaha waa anigaadi dishid weeye taqtul waxaad dili daa damin mid dhiig u saaxiiba nin dhiigilaad dili daa damin bal laftiga waan kusoo laqan doonaayo horta astiraaciya jumlooyinkiisa wain tuncim haddii aada nicmaysidna oo macnaa aad sii daysid ood igu qalladaysatin sii dayn adoon waxba iga qaadin ina dilin weeye imcaamka waa ka tuncim waxaad ugu nicmaynaysaa dee xorriyadiisa loo soo celiyey iyo sii daynta calaa shaakirin ku ku shukriyaya ruux garanaya incaamkii oo ciddii incaam iyo abaal u gashay ku shukriyaya oo umahadnaqaya taas baad u nicmaynaysaa dee ruux saasaan ahay wain kunta haddaad tahay turiidu lmaala xoolo mid doonayana fasal oo haddaad doonayso dee inaad xoolo isku furto ood xoolo doonaysana fasal weydiiso laftiga san la horaa ficilka uga soo hadalay ee asalku dee is-al buu ahaan lahaye laakiin inay dee lugo kaleba jirto fasal tucdo waa lagu siin minhu min almaali maa shita oo haddaad xoolo doonaysana ood leedahay isfurana waxaa doonta qabso waayo waa min sayida ahlilyamaama wixii aad doonaysay xaggaa xool ahaa waad heli oo waa lagu siin taas buuli bal labada qaybood dambe way noo caddahay oo macnahoodu waa cad yahay ee qeybta ugu horeysa ama jumlada hore in taqtul taqtul daadamin ayaa culimadu xagga marka la eego macnihiisa ayay yeerta ujihiisa kollay aqwaal bay leeyihiin qaadiciyadoo kale waxaa iyo bal masalan ay dee iyo qolooyin ay kuma fasireen oo macnaha ay kaba dhigeen in taqtul taqtul daa damin ay saaxiiba damin macnaa ruux dhiig lahoo dhiiggiisu uu mowqic iyo meel sare uu joogo oo waa nin madaxa oo ruuxa dila uu ku ciilbaxayo kii isagu dilay ee doonayay inuu ciddi marka horeba dee aardoon ahaana sacrigiisii iyo waa ku haleelaya waa ku gaadhaya ujeeddada waa nin madaxa fadiilo leh oo ruuxii dilay ee markii hore uu ku ciilbaxayo dee nin aan wadiicoon qiimo lahayn oo ruuxu diluu yidhaaho ruuxii layga dilay umama dhigmo ma ahay waa ninkaasoo ruux waa ruux lagu ciilbaxo haddii la dilo bal matalan ruuxii dilay taas uu ku ciilbaxo oo biqatli qaatilo ruuxii dilayna hadduu sacri iyo aardoon ahaa ruux u dhigma ama kaba weyn dee ciddii uu doonayo inuu u aaro sacrigiisi uu kaba haleelayo ruux sidaasaa dilayo waa dee ri'aasadiisan iyo fadiiladiisan iyo maqaamka sare uu joogo taas buu kaba waramayay barhkood baa iyagu ku fasiray daa damin macnaa haddii aada dishid taqtul daa damin nin dhiig u saaxiibo dee nin isaguba wax dilay oo cidda bal masalan kolley uu korkiisa yahay ama dee isagii loo raaco dhiig loo raaca uu korkiisa yahoo wax dilay oo mutay isagu dilkaas ayaa dili oo dee taasna cadaani korkaaga ma aha markaa oo ujeeddadu ruux dee la mut dil mutay oo sababtu isagaaba iska wax dilay cid dhiig u sheeganaysaa jirta cid daba socotoo doondoonaysaba jirta ruux sidaas ahaa oo dee arrinkaa mutay ayaa diliyo taasna wax dee laysku canaanto ama canaani ay kaaga imanaysa ma noqonayo bal taasna lagu fasiro laakiin ta hore ayaa aada u wajiha bal taa hore rasuulka ilaahay waa ka aamuso fatarakahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waa daayey cuntadiisa iyo wuxuu cabayo guriga rasuulka loogaba keeni jiray iyo guryihiisa riwaayadka qaarkood baa waxaa kuba yimid soo xaafid ibnu xajar uu soo naqliyo fatxulbaari uu kuba soo naqliyo intaa hore maalmahan ahayd in wixii guryaha lagaba helayey hadday tahay caano iyo cuntaba may deeqahayn oo wixii loo keenaba maalintii bilaato markaasay dadkii ama dee qoyskii iyo qoysaskii rasuulka ilaahay baa arrinkii la yaabay oo markaasuu yidhi ba xadiidka dee ruuxa mu'minkii xidmo keliya wax ku cunaa ka gaalkiina dee sabcata amaha waa xadiidni oo dambaysaba ee laakiin dee waaqacadan oo kale inuu yidhi taas baa adigu riwaayadka qaarkood kuba yimi ee bal taas bay ahayd waana la furayay dee markaa uu xaajo iyo u baahdo adigu xataa kaana bacda alkadi ilaa uu maalintii dee dabadeed ama berri oo kale dabadeed ilaa uu ahaaday kale waa sida ii taalaan filay idinkana inay saas idin waa taalaan filaya qadciyaad oo kale kitaabkan uu sharxay de nawina waa ugoba horeeyey aadna waa kan wuxuuga soo naqliya sharxiisana ay kamaalulmuclim ayaaba la yidhaahaayo waa sharax madbacaysan oo dee kolley waa imaam sharaxii weeye walow bal matalan taas walow kitaab uu taam yeli magacan iyo kamaalulmuclimna kitaab la yidhaha almuclim bifawaa'idi muslim oo isba madbacaysan imika ayuu taam yeelayuu buuxinayay wixii dee ka dhinaa isaguna ina isku wakti ahaayeen waxaan filayaa inaan dee aanay kole aada isugu dhawaayeen baa lahaa maaziri ama maazari ayaa lahaayo isagu casharkii uu dhigayey ee uu ardaydiisa u dhigayey hadalladii dee uu xadiidka kuba sharxayay oo la ururiyey weeye kaa maaziri oo almuclim bifawaid muslim oo dee meelo u sharxana way jirtaa meelo u dhaafaana way jirtaa ka muutaamay markaa isaga nuskadaan ujeedaa nuskada sharaxa markaa qaadiciyaad oo kale halkan waxaa kuba sugnayd sida lafti xataa kaana min algadi oo halkan bacdi bedelkeeda min baa sharaxa qaadiciyaad matniga la socda kuba sugan saasaa kuba sugan waxaa kaloo in kuba sugan in qurdubi oo kale oo isna kitaabka sharaxay sharaxaad uhayar sare almufhum sharaxa laba idhaaho kitaabkana sidan hore usoo sheegnay ma wada sharxin ee mukhtasar uu leeyahay kitaabku ikhtisaariyey markaasuu sharxo dee axaadiisa qeybna waad ka helaysaa qeybna kama helayse laakiin qeybta uu sharxa dee sharax sare ah oo almufhim sharaxan uu kuba magacaabay isaga laftigiisa wuxuu ahaa matni ahaan uu soo dhigtay xataa kaana algadu oo midna lamay socon bacdana may hayne waa maalintii maalintaa ku xigtay markay ahaatay saxiixa bukhaarina saa qurdubi tiisa kuma sugan ayaa waafaqsan oo saxiixa bukhaarina xataa kaana algadu ba ahayd bal markaa cibaaradan bacd alqad barhkood baaba yidhaaha shuraaxda waxaa la ay u dhowday inay tasxiif tahayoo maaha maalintii dee ku xigtay maalintaynu maalin daayey oo haddana saa damboo kale uuba yimi ee maalintii hore markuu yimi maalintii ku xigtuu rasuulka ilaahay kuma soo noqday haddana hadalkan oo kalena uu ku yidhi waana bukhaari sidaa kuma sugan xataa kaana algadu waana sida mukhtasarka qurdubi kuma sugan xataa kaana min algadna waa sida sharaxa qaadiciyaadiya kuma suganoo macnuu waxa weeya nusqaynka matniga muslim ayaa kala duwan oo iskuba khilaafsan oo barhkood min algad iyo nusqooyin kala duwan oo bacdalqadadan aan haynaa kuba sugan tahay iyo dee bal qurdubi isaga mukhtasarkiisa isaas dhacdo bukhaari waafaqsan iyo umuurahaasaa jire bal waxaanan leenahay un imaka kuma fasiranayno ee sadbahay noo taalo ina rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi maalintii maalintaa hore ku xigtay berri oo kale noqonaysa uu daayey oonu uba iman oo saa dambe oo kale uu yimi uu markaa afar cisho meeshii kuba xidhnaaye waxaan leenahay sida riwaayaadka kale kuba sugan waa maalintii ku xigtay inoo taniye waaba dhici karta bal taas in dee tasxiixka barhkood ay kuba tiriyaan fa qaala wuxuu yidhi maa cindaka yaa sumaamato agtaada maxaa ku sugan sumaamow qaala wuxuu yihi maa qultu laka wixii aan hore kuu idhi oo maxay ah in tuncim tuncim calىa shaakirin wain taqtul taqtul daa damin wain kunta turiidu lmaala fasal tucda minhu maa shita waa intii un buu ku celiye laakiin wuxuu soo horreysiiyey jumladii ahayd labaad in tuncim tuncim calىa shaakirin halkan shuraaxda qaarkood ay yidhaahaan maalintaa hore dee waaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh malaa dee waa markii ugu horreysay amaaraadka dabna way kaba muuqdeenoo arrinka ugu horreeya uu soo dhigtuu soo horreysiiyey dee waa waxa ugu horreeya uu filanayaba in la dilo deetu ihi in taqtul taqtulu daadam laakiin markii maalintii hore aan laba dilin taasi aanay dhicin rasuulka ilaahayna kuma soo noqday ayaa amalkiisi iyo rajihiisii in la sii dayn doono ayaa batay markaasuu jumladii ahayd haddaad disho waxaad dilaysaa mid dhiig leh ama lagu ciil bixi karo ayuu dambaysiiyeyoo tii kale rajaa tilmaamaysay ayuu soo horreysiiyo intana waa say bacda shuruuca qolooyinkii kitaabka sharaxay maha kitaabkeenana xataa bukhaari iyo aimada qaarkood yar nugtada ku sugan ama sababta dee imika kuma sugan ay halkan yar muujiyaan in tuncu in tuncun calaa shaakir wain tabtul tabtul idadam wain kunta turiidu lmaala fasal tucda minhu maa shi'ta fatarakahu rasuulka ilaahi rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam xataa kana min algad eeg halkan bacd algad may dhahan xataa kana min algad faqaala wuxu uhi maada cindaka ya sumaamatu faqaala cindii maa qultu laka in tuncim tuncim calىa shaakirin wain taqtul taqtul daa damin wain kunta turiidu lmaala fasal tucda minhu ma shita faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi adliquu sii daaya sumaamata sumaamo xadhiga ka fura sii daaya taas buu rasuulka ilaahay yihi fandalaqa uu tegey ilaa naklin timir qariibin dhow min almasjidi masjidkii ku dhow ayuu tegey fakhtasala uu maydhay aad markii rasuulka ilaahay yidhi xadhiggii ka fura xadhiggii laga furay masjidkii uu ka baxay dhir timir ahayd naklatun imika naklina waa ismu jinsi un jamci ah oo naklatun mufradkaas imika dhadigma tilmaamayo waa hadi de ismu jinsi oo dee mufradkiisa iyo jamciisa ta lagu kala farqiyaa markaa nakhlin waa dhir timir ahayd waa meel beer uu dhoweyd masjidka oo kaba dheerayn oo riwaayaadka qaarkoodna kuma timi abu dalxa bustaan uu lahaa inay tahay ayuu xaggeeda u kacay qariibin min almasjid masjidka u dhoweyd habeen dhoweydna laftiga qariib waan kasoo hadalay infle oo waxaanan soo sheegnay kolley in dee qariibkan ama dhowidani haddii qurbigu uu yahay qurbi makaan uu yahay aad qurbi iyo dhawi makaan uu yahay in laftigiisa aan la bedbedelin oo tadkiir iyo taaniis aan lagu bedelin lafti keliya loo isticmaalo xataa mufrad iyo wixii kaba badan iyo mudaker iyo muanas mid keliya loo wada isticmaalo taas haddii laakiin qurbigu uu yahay qurbi qaraabo waa kan qariibada ruuxana ruuxan u dhow nasab ahaan buu ugu dhow yahay iyada markaa mudakerka iyo muanasku waa isbede wuu isku bedelayaayo bimacnaa waa ta aan lahayn imika muxamedun qariibun mini wafaadimatu qariibatu mini oo bimacnaa qaraabadii nasabkaa ama meesha kale qariibun baa la isticmaalaya bal taas baan habeenka dhaweyd soo sheegnay waxaanan kasoo naqlinayaa misbaax lmuniir kolley isaguna wuxuu kasoo naqlinaya imaamka shairka abu camr ibn alcalaaya quraada toddobadana kaba mida dee culimadii naxwe iyo luqa kuma shuurowdayna ahaa imaamkaas baa hadalka lahaa bal imika se halkan waaba ismu jinsiye se waxa aynu mar dhaweyd soo arkay oo dee hadalka ka hadal baan islahay waa i dhaaftay adnaa xadiidkii hore ee ibnu cabaas iyo adnaa min hadihi shajarati shajaratin qariibatin min nabiy llaahi sala allahu calayh wasalam geed u dhow qurbiguna waa qurbi makaan maaha qurbi nasab waa qurbi makaan marka maxay keenaysaa in iyada nafteeda la ta'niisin karo bal taa insha allahu tacaala in yar dabadeed ayaan kusoo laami doonaa walow ay meesheedii idhaaftay halkan ay xusuustay ilaa naklan qariib min almasjid faktasala adigu u maydhay xadiidka daahirkiisu in rasuulka ilaahay amray inooguma sugnaa inuu isagu tagu maydhay laakiin ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo xadiidka wariyey waxaa kuma sugan inuu rasuulka ilaahay amray inuu maydho inuu maydho u amray uma dakala masjida ninkii masjidkii buu soo galo faqaala wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ya muxamedu wallahi baan ku dhaartee kolleyna nin imikuu soo islaamay weeye rasuulka ilaahay inaan magaciisa loogu dhawaaqin weli wakti uu kaba martayna may may waktigaa lama jooginba weeye haddaanay dee intii aan weli taa laba nahyin aanay noqon wallahi baan ku dhaartee maa kaana ma ahayn cala alardi dhulka korkiisa wejin weji abqada ilaya xaggayga looga nacay badan yahay min wejika wejigaaga wejigaaga weji aan ka nacabahay ma jirinba faqad asbaxa wuxuu noqday wejika wejigaagii axaba alwujuuhi wujuuhoo dhan ka loogu jacayl badan yahay kullihaa dhammaanteed ilaya arrinkii waa isbedelay kolley hinda hinda bintu cutbana waa ti aynu kuma soo maray hadaladii ay lahayd ee rasuulka ilaahay kuma tiri yowma fatxi makan wallahi baan ku dhaartee maa kaana ma ahayn min diinin diin ma ahayn intu zaaid weeye macnaha diin ma jirin diin abqada ilaya xaggayga looga nacay badaya min diinika diin aan diintaada ka necbahayna ma jirin fa asbaxa wuxuu noqday diinuka diintaadu axaba diini diin oo dhan ka loogu jacayl badayay kullihii dhammaanta ilaya diin oo dhan ka ugu jeclay buu noqday wallahi baan ku dhaartee maa kaana ma ahayn min beledin mintu waa sida un zaaid weeye in beled ma jirin abqada ilaya xaggayga looga nacay baday oon ka nacbay min beledika beledkaagan fa asbaxa wuxuu noqday beledika beledkaagii axaba albilaadi bilaadoo dhanbaka loogu jacayl baday iyo kullihaa dhammaanteed ilaya bilaad oo dhanka ugu jeclay buu noqday taas buu yidhi wayna khaylaka fardahaagii waa dadkii iyagu dee ciidankaagii akhadatnii way soo qabatay walxaal ana anigu uriidu aan doonayo alcumrata cumro aan doonayo famaadaa taraa oo cumran u socday ee kollayna halkii kuma sii baaba noqonayo madiina reerkiisna uu ku noqon doonaa bal maxaad aan arkaysaa cumradii miyaan sii wadaayo miyaan dhammaystaa mise waan kaba joogsadaa weyo famaadaa tara maxaa ra'yigaagu yahay maxaad adigu aragtaa xaggii cumradaasi itmaamkeedii iyo dee itmaam la-aanteedii fabasharahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa u bishaareeyey oo muxuu ugu bishaareeyey dee waabayne waa kaa islaamay waa janna ugu bishaareeyey khayr iyo wanaag buu ugu bishaareeyey wa amarahu waxaanu amray an yactamira inuu cumraysto cumradiisii uu wato taas buu amray falamaa qadima makata maka markii uu yimi qaala wuxuu yihi lahu qaa'ilun maka markuu yimi waa dee nin isqarinayana ma ahayn reer makana weli cadaawadoodii iyo halkii dee weli waa intii dhulka waa beled beled gaalaad weeye bal waa dadkii ugu cadaawo badnaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii uu soo galayna waa iska talbiyeystay oo waa iska cumraystay markaasaa ninku yidhi asabawta diintaadii miyaad ka baxday sumaamow diintaadii miyaad ka baxday taas buu ku yidhi asabawta in waxaa in halka sharaxa inoogu sugan uu sheekhu leeyahay waa arrin luqa ku tacalluqsan usuushii kitaabka waxaa dhacday asabawta baa dhacday waana luquu leeyahy laakiin xagga mashhuurkii waxa weeye ficilkani waa ficil mahmuusa oo asaba'ta in la yidhaaho ayaa luqadii badnayd ay ahayd oo waxaa jirtana dee kolley waana kelimo soo noqnoqota marka uu ruuxu diin uu haystayba uu ka tagu diin kale uu baxo ayay sabaa yasba-u ay odhan jireenba markaa dee isagiina waxay odhanayeen shaksiga asaabiu oo hamze leh waatan qolo saabia la yidhaaho oo yidhaaheen kawaakibta dee qur-aankaba dikrigooda waa ku sugan yahay kawaakibtay caabudi jireen dusha dee malada xagga sarena nasaaray sheegan jireen bay idhaahaan oo saabi'a la odhanayay waa qur-aan kastay kuma timino waa taa hamsada leh bal luqada waxa badan iyadoo ruuxa caynkaasa saabi lama yidhaaho ficilkiina saba a yahay laakiin imaka kan aan hayno oo asubaata markaa ay noqonayso jamaci saabi ubose addaaci iyo alqaadi iyobuu noqonayaa ismigii faacil jamacina dee muxuu noqonayaa asubaat sida alqudaat iyo adducaat oo kale bal waa luqo yar weeye asubai sida alqura oo kale ama asubau alqura oo kale iyo ayaa badan iyo taas baa badan ise dee san baa usuushii ku dhacday kol hadduu luqo yahayna dee saa asuusha inoogu sugan baan ku daysanaynaa saasuu ku yidhi faqaala wuxu uhi laa may war may diin aan ka tegay may jiro dee marka horeba diin baan haysan weeye shirki iyo dhagax la caabudaa diin may ahayn markaa diin xaqa oo hagaagsanayda oo ka baxay may jirine walaakinii aslamtu maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waan islaamay rasuulka ilaahi maciise salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ma haddaynu mar rasuulka ilaahi la islaamay rasuulka ilaahi asinta waa ku dhex jirayne isagiina waa kan waafaqay markaasoo diintiisii kuma waafaqay ee waktigaa la islaamay walaa wallahi baan ku dhaartee uu dhaaranaya markaasuu hadidaya waa keligii hadeeg wadankoodiina waa joogaa wuxuu le laa yaatiikum idinma imanayo min alyamaamati bukhaari halkan laa taatiikum baa dhacday laakiin labaduba inay kolley xabanayn muanaskuna xaqiiqi maaha faasilna waa jiraa soo kala dhex galayo labadii wajbo iskaba banaanaanayaan laa taatiikum iyo laa yaatiikum idinma imanayso min alyamaamati yamaama xabatu xindatin waayo qamadi bay beeran jireen badan iyaguna waa dee meero ahaan bay uga soo qaadan jireen haddaba xabad qamadi idinkama imanayso xataa ya'dana fiiha rasuulullahi sala allahu calayh wasalam ilaa rasuulka ilaahay fasaxo waxba idinkama imanayaan oo noqdo dee iyagina inay waa dhul ay u baahan yihiin waxba may ku samayn karahay waanu fuliyey arrinkii rasuulka ilaahay bay isweydiiseen oo yidhaaheen dee waa kaas adoo raximkiiyo taa eegaya in raximka la xidhiiriyaad la timiye bal la hadalo rasuulka ilaahay baa inuu fasaxo sii daayo markaasu sii uu soo daayay bal xadiidku kolley dariiq yar baa inoo hadhay qeyb xagga masjidka gelitaankiisa iyo wixii kuma tacalluqsanaya alfaadiisa waaba iyada soo aragnay arrinta kale dee inooguma sugan maydhigiisana waxaan idhi halkan walow la odhan lahaaba dee isagaa iska maydheen rasuulka ilaahay muu amrin riwaayadka qaarkood oo xadiidka duruqdiisa ibnu khuseymiya ibnu xibbaan iyo ay leeyihiin ayaa waxaa kuba yimi inuu rasuulka ilaahay yidhi maydho ama biyo iyo sadr iyo caleengob kuba maydho inuu taa ku yidhi baa kuba timi xagga culimadna ruuxu markuu soo islaamo maydhigaas waa waxay isku khilaaftay inuu bacd alculamaa waajib bay u arkaan ee marka la eego kan iyo waaqaayac kale oo laakiin asaaniidoodu aanay xoog badnayn be laakiin aan badnayn oo rasuulka ilaahay ruux soo islaamay uu ku yidhi maydho iyagoo eegay bay yidhaaheen dee amarkana waajib buu keenayaayo markaa waa waajib inuu maydho taasba iyo kuma tegeen waa dawaif culimada ka mid a bacd alculamaa dee markood haddii uu janaabaystaa markii horena waa maydhanaya haddii kalena waajib kuma lakiin bal shaaficiyada agteeda waa istixbaabuun ee waajib maaha kolley waxay u yidhaaheen istixbaabuun oo sunno un ay kaba dhigeen xadiidka bal duruqdiisaa kale waan ku haynaa axaadiis kaloo kooban oo rasuulka ilaahay amreena waan haynaa dad aad i aad u badanna way soo islaameenoo ma hayno dadka intaa leegee badan dad dee muu wada amrin rasuulka ilaahayo waayo hadduu mid kastaba amrayo qadiyo shuhrowday tawaaturtay bay noqon layd waa meelo dad kooban uun ashkaasun weeye laakiin in badan oonu amrin baa jirta marka waxay leeyihin taasi amarkani inuu lilistixbaab un yahay bay faa'iideynaysaayoo haddii arrintu ay waajib tahay waxay keeni lahaydba dee in dadkaa la wada amray laakiin iyaga agtooda hadduu dee ruuxi janaabe uu lahaa oonu bal matalan taas waa u maydhanayaa bay dhahno dee jaanibkaa kale ayay waajibnimo ay kaba dhigaan taas bay kaba dhigaan bal arrintan kareela rasuulka ilaahay leyba yimi xaggan dee incaamkan iyo inuu sii daayo ruuxii inay isagoon markan lasii daayo weli muu islaamin dabadeed buu islaamaybe mara waa taan usoo sheegno ederba way kaba dhacdeen ruuxii waa lasii dayn karaa hadday maslaxadu kuma sugantay iyadoo waxba lagama qaadan fidyadna waa wax banaan bal matalan haddii ama dhibkiisi iyo dararkiisiya uu jiro la goosto in laba dilo rasuulka ilaahayna waa yeelay sidaas dabadiina aimadii muslimiintu dadka qaarkoodu way yeeleen marka la eego dhibkoodii iyo taasba iyadna waa xaalo banaan una bal taasi umuurahaasi waa wax iyada bal matalan xadiidkan iyo axaadiista kaleba ay noo faa'iideynayaan taasba weeye daan halkii kuma laabmo qariib waa arrintan baa yar ah dee waxa aan culimada kaba soo naqlinay ama aan luq ahaan usoo naqlinay haddana shajaratin qariibatin way ka duwan tahay habeenkii dhaweyna waxaan soo qaadnay ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin lafdiga raxma waana tan qariibun qariibatun may dhicin wamaa yudriika lacala asaacata qariibun asaacata waa muanas qariibunna waa taas markaa kolley ashcaar carbeed oo kala duwan oo weliba qabla alislaam dadkii jaahiliyada lahaayeene dee luqadooda luqo kale aanay kuma darsaminoo iyadna taa isticmaalo way jiraan bal waxaan leenahay kolley arrintaasi ma dee maka halkan waxa weeya horta waa wax jirto qariibun in markay tahay makaanka dhawidiisa la tadkiiriyo oo aan la ta'niisin laakiin waxaa jirta culimada luqada saaqfash oo kale iyo oo qowlkaa hore diidan oo le mee labada xaalaba way badnaan tahay waxaan leenahay may diidanba oo le may waa la ta'niisinayaa bal waxa ay tahay kolley luqada badani waa in taa la yidhaaho tan kalena waa luqa jaa-is oo banaanoo basay dee fara iyo qolooyin sooba naqliyaan aadna lisaanul carab uu dheereeyaa kolley haddaa u laabantaan halkaas waa xarafka ba'da ayuu ku keenaa waa kitaabka bilowyadiisa waayo qaamuuska iyo lisaanul carabka iyo kutubtaa hore saxaaxa iyo habbay leeyihin ninka dee luqa doonaya inuu kaba baadho sa kutubteena dambe maaha inaad xarafkii ugu horreeyay xarafkii iyo saa eegeyso ee iyaga xarafka ugu dambeeyaa la eega oo imanka marka qariibun imanka aan baadhayno lisaanul carab iyo qaamuus iyo kuwa la tartiibiyaa jirta qaamuuska iyo aada baadhaysid haddaad islaaho qaafkii tag kama helaysid qaafkii tagoo dee waad ku wareeraysa waa kitaabka dhexdiisa waxa weeyaan baab iyo fasal bay dhigtaan baabku waa xarafka ugu dambeeya waana kasoo horeynaya baabulba imaka ayuu noqon oo dee badii baad ka eegi markaad baabkaa joogto ayaa deeta xuruftii dib u socon ilaa ad qaabkii gaadhayso fasalkii isaga ah ee iyagu baabkay ku socdaan waa xarafka ugu dambeeya xarafkaasaana horeynaya oo dee halkiisa aad xarafkiisaad halkegeysa markaa qariiban haddaad doonaysaa inaad lisaan alcarab iyo qaamuusiya ka baadhaan baabka badaad tegaysaan dabadeed baa fasalkii qaabka aad dib dee xuruftii aad raacaysaane bal waxaan leenahay hadalkaa hore waxba imaka malihin kani waa ka hor imanayaa kana waa jira oo waa wax laakiin kaa horena waa badan yahay un baan leenahay walow dee barhkood ay idlaaqaan kaa horena ay idlaaqaan ama wej kale aanay badnayn laakiin waxaan leenahay waa tan dee kitaabka way nooguma sugan waxyaalo kalena waa la helayaa fare iyo qolooyin oo dee aymadii luqada oo soo naqliyey labada wejba inay ku banaan yihiin kan markay noqoto qurbiga makaanka taasna way jiraane bal waxaan leenahay arrintana waa jaa-is kaa kalena waa badayo waa taa qur-aankaba la alla saacata qariibun iyo ina raxmat اllahi qariibun min almuxsiniin iyo qur-aanka ay nooguba sugan tahay wy xadaثna mحamed iبn msن qala xadaثna abu bkr بn الxanafiy qala xadaثani cabdالxamid بn jaعfari qala xadaثani سacيid بn abi سacيidin الmqburiyi anahu samica aba hurayrata yaqulu waa xadiidkii imakan kaba soo baxnay un sanadkan un buu inoo soo ceriyey marka markii hore سacيid الmqburi waxaa ka warinaya xadiidka saan soo aragnay lays ibnu sacad imikana waxaa ka warinaya inkan cabdالxamid iبn jaعfar iبn cabdالlahi الanصari oynu hore isna usoo aragnay ayaa ka warinaya bal markaa muxuu yihi bacata rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm khayla lahu naxو ardi najdin fajaءat birajuli yuqaalu lahu sumaamaة bnu usarin اlxadafiyu sayidu ahli اlyamaamati wasaaqa saaqa faacilkeedna waa cabdilxamid ibnu jacfar isagaa halkii laysbedelay maanta wasaaqa uu kaxeeyey alxadiida xadiidkii cabdilxamid bimili xadiisi layt layt xadiidkiisa imakaan kaba soo baxnoo kale ilaa anahu qaala wuxuu yihi in taqtulnii taqtul daadamin oo macnaha waxaa ahayd riwaayadii lays in taqtul nii lamay socon taqtul daadamin baynu aragnay markaa riwaayada uu isagu cabdilxamiid can saciid can abi hurayrata maxaa jirta macnuhuna waa mid keliya isma bedelin waayo taasba ninku isagaa isu jeeday in taqtulnii taqtul daadamin intaas bay wixii kale waa isku mid wallah subxana wa tacala ala aclam